qarax baabuur ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel ku dhow hoteelka maka al mukarama ee magaalada muqdisho ridwaan xaaji cabdiweli oo ah afayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in qaraxan uu ka dhacay goobta goob baabuurta la dhigto oo ah bannaanka dambe ee hoteelka khadka telefoonka ee muqdisho ayaana kula xiriiray qaraxu ka dhacay meel ku dhegan hoteelka makal mukarama oo baabuurta lagu baakingaraysto ilaahay mahadiis waxa oo hadda weyn oo dhibaato ah oo qaraxaasi ka dhashayna ma jiraan marka laga reebo dad meelaha ka ag dhowdhowaa oo dhaawac aada iyo aada u sahlan uu soo gaaray waxaase runtii muuqata in xilligan maadaama kooxahaas nabadgeedka ah ee naflacaariga dhibaatooyinkooda iyo khatarahooda ay yihiin kuwa aada iyo aada runtii looga hortegayo waxyaabaha noocan oo kalea inay ku dhaqaaqaan waa wixii horey loogu yaqaanay laakiin waxaa la gaari doonaa xilli aan fogeyn in guud ahaan lasoo afjaradeeda awoodda la yeedmo ridwan goobjoogayaal ayaa waxa ay noo sheegayaan in qaraxani uu ahaa baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ilanka mid ka mida albaabada laga galo hoteelka ee la dhigay laguna qarxiyey marka ma jirta cid gudaha baabuurkaasi ku jirtay ee kasakow dhowrka qof ee rayidka ee dhaawacyadu ay soo gaareen haba yaraatee ma jiraan wax kale ama cid kale oo dhibaato ku noqotay bilayska runtii iyo waxyaha amniga waxa ay sheegeen in afartaas qof oo keliya oo dhaawacyo yaryar ay soo gaareen ay jiraan baaritaanadiina weliba ay socdaan la xiriira baabuurkaas iyo sababta halkaasi uu joogay iyo ciddii doonaysayba inay dhibaato geysato runtii xilliga uu dhacay qaraxaas waxa uu ahaa xilli aan dhihi karno dad soomaaliyeed oo oo maaragtay isugu yimid farxad iyo inay ka qayb galaan munaasabad loogu dabaaldegayo sanad guuradii labaad ee mid ka mid a idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho ayay ku wada jireen oo ay ku sugnaayeen dad fanaaniinaha kamid ahaa waxaa kamid ahaa dad kale oo maaragtay waxgarad ah annaga lafahanteena waa joognay marka laakiin runtii wax hadda weyn oo oo dhibaato ah maanaan arkin ridwan ma wasiiraa joogay xafladda loogu dabaaldegayay sanad guurada ee idaacadda idaacadduna mata dowladda mise waa tu kale dabcan idaacadda dabaaldegeeda uu socday ama sanad guuradeeda ay socotay waa idaacad radio mustaqbal marka waxaa ku sugnaa meesha waxa ay ahaayeen qaar ka mid a xildhibaanada iyo dad kale oo oo fanaaniin u badan de dabcanna wax dhibaataha kulligood oo soo gaaray lagama runtii ma jiraan marka laga reebo xoogaha dhawaqa qaraxa oo malaha iska yara weynaa waayahay isla hoteelkan waxaa bishii november ee sanadkii tegay sideedeedii sidan oo kale lagu qaaday weerar marka maxay yihiin sababaha iyo waxyaabaha sahlaya in lagu soo noqnoqdo ama weerar loo geysto hoteelkan
runtii waxaad la socotaa dee dabcan waxyaabahan baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyo waa wax aada iyo aada looga hortago oo marar fara badan waxaad la socotaa in operationska dawladdu ay ay ay ay ku guda jirto ee magaalada gudaheeda inay yihiin wax aada iyo aada looga taxadaro ama aada iyo aada looga hortaga ama aanayba fursad u helin inay inay ay helaan fursad ay baabuur wax qarxa ay maaragtay ugu guraan guud ahaan waa la socotaa howlgallada kale ee socda ee dalka guud ahaan la doonaya in dib loogu xoreeyo marka waa dhici karaa dee cid aada iyo aada u dhibaataysan oo iyadii rabta inay dad dhibto oo rafsanaysa ama xilligii ugu dambeeyey maraysa waa waa fahmi kartaa in dhibaatooyin mararka qaar lagala kulmi karo laakiin runtii taxadarka waa uu badan yahay oo hodheelada laftirkooda aada uguma ogolaadaan baabuur aanay ogeyn inay gudaha soo galaan wadwadooyinka waaweyn oo kale aada iyo aada loo ilaaliyaa marna dee ma niyajebinayso dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba in dhooyadaas iyo qaraxyada noocaas oo kale ah ay saameyn ku yeeshaan meesha la hiigsanayo ee ah nabadda iyo dowladnimada waa tahay ridwan waxaa jirtay in dowladda soomaaliya iyo ciidamada midowda afrika ka socday amisom waayadan ay wadeen howlgal al-shabaab looga qabsaday degmooyin muhiima oo ku yaala gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya qaarkood dad baa waxay leeyihiin gaar ahaan kuwa ka faallooda dhinaca amniga ee kooxda al-shabaab haraadigooda dabcan waxay isugu imaanayaan magaalada muqdisho halkaasoo laga yaabo in ammaanka ay saameyn weyn ku yeelato marka dowladdu ma jirtaa khidad ay uga hortegayso sideese looga warqabaa arrintan runtii dadaalada aada iyo aad ay u fara badan yihiin haddana waxaa muuqata in istraatiijiyadaas lagu guulaysanayo kasabkowna dowladda soomaaliya ay si gaar ah feejignaan u siin doonto guud ahaan dalka soomaaliya iyo magaalada muqdishoba waa ay jirtaa mana filaayo in sida hadda adiga aad tilmaamaysid oo ay maaragtay dhibaatooyin halkan ka geysan karaan haddii mar magaalooyinkaas laga soo saaro oo meelihii ay isaga kala gooshi jireen laga soo saaro meel kasta oo ay muqdisho kaga sugan yihiin waxaa sahlan inaan inay dawladdu uga dabatarto oo ay gacanta kusoo dhigto
ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho ayuu igu warramayay marka uu dhacay qaraxa ka dhacay hotel maka almukarama ee magaalada muqdisho galabta